xilli ay maanta ku beegneed aas-aaska ah ciidanka asluubta soomaaliyeed oo u dabaaldegayay konton iyo shan sano guuradii kasoo wareegtay ayaa munaasabada lagu xuseeyey laguna dhiirigeliyay ciidamada asluubta soomaaliyeed waxaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug munaasabadan oo ka qabsoontay gudaha maxkamadda ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo uu kamid yahay wasiirka cadaaladda arrimaha garsoorka dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud gudoomiyaha caasimada wasiirka ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo mas-uuliyiin kale madaxdii kasoo qeyb gashay munaasabada xuska ciidamadan oo uu ka mid yahay gudoomiyaha caasimada cabdiraxmaan cali maxamed geedo khorow gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud cusmaan cali khudey iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga ayaa ninkooda waxa ay dhammaan hambalyo u direen ciidamada asluubta soomaaliyeed ciidanka asluubta qeybta caasimada joogta muddadii aan shaqaynayey si fiican ayay noola shaqaynayeen hadday saraakiil yihiin iyo hadday ciidamo kale intaba oo maaragtay aan ahayn ay yihiin intaba ciidamada dhacdooyin badana ka dhaca sidaba la ogsoon yahay dhulal laysku haysto iyo shidooyin kaleoo qabaa'ilka ka dhex jira iyo waxyaaba badana ciidamada kale qaar ka midu ay mushaarakeeyaan oo ka qayb noqdaan laakiin weli asluubta ciidankeeda oo maaragtay ama meel aan munaasab ahayn taagan ama laleeyahay dhulay dadku haystaan ama meela ayaga u go-an ama qabiilkaas reer hebela dagaal ku jiraan reer hebelnimo nin asluubaha ku jiray weli ma aanan gelin mana aanan maqal marka taasna waa idinku ammaanaa runtii halkan hortiina inaan ka sheego maanta arrintaas uga dhawaajiyana guul iyo sharafay ila tahay maalin ku munaasabahan la sugayay maantayna tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah ayaa ku mahadsan adinku waxaad keensan karteen maahayn laakiinse waa ilaahay baa idin waafajiyey
waxaa muhim noo ah la-aan kasta oo amni maamul degmo ha noqoto oo dad wasaaradaha fulinta ha noqdaan dhammaan waxaa muhim noo ah in la helo xabsi xabsigaas waa inuu la helo xabsi ku filan dadka dembiilayaasha ah waa in la helo ciidan ku filan inay xabsigaas maareeyaan labadaas baahiyood marka waa laba baahi oo galmudug si weyn uga taagan ciidan asluuba oo intaan ka badan oo tababaran oo tayaysan oo dallacsan iyo xabsi weyn oo deegaanada had walba deegaanadii isu soo gaara xabsi ka dhexayn kara ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha garsoorka dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in ciidamada asluubtu ay door muhiima ka qaataan arrimaha cadaaladda lana shaqeeyaan garsoorka waxaana hambalyo u diray dhammaan ciidamada asluubta soomaaliyeed munaasabada konton iyo shan sano guuradii kasoo wareegtay aasaaskooda sanad guurada ciidanka asluubta soomaaliyeed waa bogaadinaynaa waan hambalyaynaynaa dhammaan ciidanka asluubta soomaaliyeed runtii waxaa noo muuqday saakayna waa tagna meeshii ay gaadka ciyaarka ku samaynayeen runtii farxad iyo ciidan tababaran oo abaabulan oo isku aadan ayaa halkaa nooga muuqday waana idinkaga mahad celinaynaa runtii shaqada quruxda badan ee aad dadka iyo dalka soomaaliyeed gaar ahaan galmudug aada u haysaan waxaa kaloon rabaa inaan bogaadiyo waan idinkaga mahad celiyo sida aad uga turjunteen magacaas wanaagsan ay ciidanku leeyihiin oo ah ciidanka asluubta ciidamada asluubta soomaaliyeed ayaa ka mid ah hay-adaha ammaanka kuwooda ugu faca weyn iyagoona inta badan doorkoodu yahay ilaalinta xabsiyada iyo la shaqaynta laamaha garsoorka